magaalada garowe ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen in ka badan boqol iyo lixdan arday oo ka baxday kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda east africa munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka jaamacadda wasiiro xildhibaano bahda waxbarashada macalimiin waalidiin haween odayaal iyo ardayda loo qabtay munaasabadda gudoomiyaha jaamacadda east africa ee magaalada garowe sheekh maxamuud xaaji yuusuf ayaa ka warbixiyey heerarka ay soo mareen iyo tirada ardayda
maanta halkan ardada inoo ka qalin jibinaysa dufcada labiyo tobnaad ee jaamacadda bariga africa faraca garoowe waa arday dhan taqriiban boqol iyo lixdan arday ardada sanadkan jaamacadda ka qalinjibisay sanadka hadda dhammaaday intaa way ka badnaayeen laakiin jaamacadda bariga africa waxay qaaratay nidaam ah ardayga haddii shuruudihii qalinjibintu ay wax yar ka dhiman yihiin maadaa ka dhiman ama teesihiibaa ka dhiman ama wax kale hadday ka dhiman yihiin jaamacaddu inaanay siin sharafta qalinjibinta ilaa ardaygu shuruudihii qalinjibinta uu buuxsanayo marka ardada qalinjibisay sanadkan intaa way ka badnaayeen laakiin intaasi waa intii shuruudaha buuxisay ardadaas waxay ka kooban yihiin toddobaatan iyo shan gabdhood toddobaatan iyo shan wiil iyo siddeetan iyo afar gabdhood waxaad arkaysaan gabdhaha badan badanaabaana jaamacadda marka waad arki doontaan la bixinayo darajaadka ugu horeeya ee aqoonta in badan gabdhahaa qaata aad iyo aad baan arrintaa usoo dhawaynaynaa uguna faraxsannahay intii weliba mobaylku yimid oo daroogadu ay timid oo waxyaalo badanoo dhallinyarada mashquuliya ay yimaadeen runtii waxbarashada meel walba gabdhaha ayaa ku fiican arrintaasna gabdhaha waa ku bogaadinaya waxaa kaloo xusid mudan waxaa sanadkan qalin jibiyey ardadii ugu horeysay ee soo gashay barnaamijkii jaamacaddu ay bilowday afar sano ka hor oo ilska la odhan jiray macnaha barashada luqadda ingiriiska oo jaamacaddu ay khasab ka dhigtay sanadka hore in la qaato arrinta iyadoon jaamacadihii kale samayn ayay jaamacadda bariga afrika bilowday culays badanna runtii wuu ka soo gaaray laakiin way u saburtay runtii mirihiisiina waa la gurtay oo ardadii barnaamijkaas luqadda ingiliishka in khasab laga dhigay bilowday tayadoodii aad bay u muuqatay jaamacadda heerkeeda aqoontana runtii aad bay kor ugu kacday ilaahay baana ku mahadsan subxaanawasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada puntland cabdisalaan cali faarax iyo martidii kale ee kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa si wada jir ah u bogaadiyey jaamacadda east africa
maanta aanu xafladda u joogno maamulka jaamacadda east africa university gaar ahaan waxaan u dirayaa salaan iyo bogaadin iyo hambalyo waalidiinta ku soo tabcay ardada meeshaan fadhido oo quruxda badan leh waxaan rabaa inaan aan u sheego jaamacadaha waxaan ku soo kordhinay wasaarad ahaan laba shay foundation course oo hal sano ah oo aan ugu talagalnay af ingiriisiga in lagu xoojiyo af ingiriisiga wuxuu noqday lingua franca adduunka oo dhan maaragtay baa wuxuu noqday luqad qabsatay marka ardayga wuxuu u baahan yahay inuu xoojiyo arrintaas iyo maaragtay subjectska kaleeto oo maaragtay uu qaadanayo markaas waxaan kaloo aanu wadnaa oo hadda wax yar nooga harsan yihiin waxaa weeye inaanu waxaa weeye inaanu sharcigii maaragtay higher education commissionkii inaanu dhammaystirno
anigoo ku hadlay runtii magaca ururka jaamacadaha puntland oo ay ku buroobeen jaamacadaha puntland qayb ka mid ah waxaa farxad iyo ah inaan maanta ka soo qayb galo munaasabadan lagu maamuusayo laguna hambalyeynayo ardayda ka qalinjebisay jaamacadda bariga afrika farac garoowe dufcadii labiyo tobnaad waxaan leeyahay ardayda jaamacadda ka qalin jebisay hambalyo hambalyo ilaahay subxaanau wa tacaala idinka dhigo kuwa dalkooda iyo dadkooda anfaca sidoo kale waxaan u hambalyeynayaa jaamacaddii soo barbaarisay oo wax soo bartay oo ku soo tacabtay macallimiinta iyo maamulka intaba waxaan kaloo u hambalyeynayaa waalidkii ku soo tabcay wakhti badan geliyey dadaal fara badan geliyey inay soo gaaraan maanta meesha ay soo gaareen dufcadan waa dufcadii toban iyo labaad ee ka aflaxda jaamacadda east africa ee magaalada garowe tan iyo markii la aas-aasay